الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tanina waxa weeyaan cayladii afraad oo ka mid ah madxiga adiladiisana adilada madxiga aan kaga hadlaynay taasoo haddana ah tii koo iyo tobnaad ee ka mid ah cadiladihii taxanaha ah aan kaga hadlaynay caqiidada diinta islaamka waxa aynu ka soo hadlaynay ama darfiyadana kaga soo hadalnay madxiga ama ammaanta wanaagsan ee ilaaha la ammaano nebiyada la ammaano calayhim salaatu wasalaam awliyada la ammaanaa in ay tahay wax sunnaa oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin sida aynu xadiisyadii hore hore ugu soo marray oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa ina rabbaka caza wajalla yuxibu lmadxa amaa ina rabbaka rabbigaa miyaa caza wajalla hadlahaayo weynaaya yuxibu wuu jecel yahay almadxa madxiga ama ammaanta wanaagsan wuu jecel yahay inuu ku yidhi asudun sariic asxaabigii loodhan jiray oo ku yidhi yaa rasuulallah innii madixtullaha midxatan innii qad xamidtu rabbii rabbigay ayaan ku mahadiyey ama ku ammaanay caza wajalla cislahaayo weynaaye bimaxaamida waxyaabaa lagu mahadnaqay ayaan u tiriyey oo madxniyo ammaan wayaaka iyo adigaba sidaasoo kale ayaan adna kuu tiriyey tix ammaana iyo mahadnaqa faqaala wuxuu yidhi rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam amaa ina rabbaka rabbigaa miyaa caza cislahaayo wajalla weynaaye yuxibu lmadxa madxiga wuu jecel yahay haati la kaalay mamtadaxta bihi rabbaka wixii aad rabbigaa ku ammaantay caza wajalla cislahaayo weynaaye fajacaltu qaala wuxuu fajacaltu waxaan gudagalay unshidu inaan ugu geeraaro xadiidkaas oo imaam axmed uu wariyey musnadka ku wariyey kitaabka la yidhahdo juska saddexaad bogga afar boqol bogga ama safxada afar boqol iyo soddon iyo shan oo sidoo kale isna uu ku wariyey xaafidulmaqdasi juz-u axaadin fi shicri kitaabka la yidhahdo toddobaatan iyo lix marka waxaynu haddana markaa ka hadalnay in ay shicirka lagu tiriyo madxigaa haddii gabay ahaan loo tiriyo iyo sida xadiidkanba hadda ka dhadhamaysay inuu ahaa wuxuu nabigu ugu geeraara madxigani sala allahu calay wasalam iyo haddii laiska akriyo oo natri ahaan loo akriyo sida manaaqibta oo kale loo tiriyo oo aan shicir ahayn ama sida manaaqibta qaybteeda iyadoo shicira loo tiriyo labadu inay isku mid yihiin ayaynu ka hadlaynay qaala allahu tacaala wa tabaaraka ilahay wuxuu yidhi marka isagoo kala qaadaya shicirka waxaa la yidhaahdo inuu laba nooco kala baxayo labadaa noocna ay yihiin mid wanaagsan shicir wanaagsan iyo shicir xun ayuu ilaahay wuxuu yidhi washucaraa'u yatabicuhum alghaawuun washucaraa'u kuwii gabyaaga ahaa ee gabayga tirinayey yatabicuhum waxaa raacaya alghaawuun kuwii baadiyoobay waxaa laga hadlayaa aayaddan hore ka hadlaysaa oo suuratu shucaraa ka mid ah kuwa shicirka xun tiriya ee dembiga ah alam tara miyaadan arkayn annahum iyagu fii kulli waadin tog dhammaantii yahiimuuna ayay dhumbanayaan marba tog bay hadalka toogiisa ka mid ah mar waa goodiyayaan mar waa saansamayaan mar been bay sheegayaan miyaadan arkayn inay hadda tog dhumbanayaan wa annahum iyagu yaquuluuna waxay ku qawlayaan ama ku hadlayaan maa laa yafcaluuna waxayna falayn oo yeelayn oo hajabaad iyo been bay sheegayaan intaa qaala ibn cabbaas ibn cabbaas wuxuu yidhi radia allahu canhumaa asxaabigu ibn cabbaas ahaa yacni wuxuu u jeedaa buu yidhi ilaahay alkufaara gabayaagii gaalada ahaa oo yatabichum waxaa raacaya iyaga dulaalu linsi waaljinni insiga iyo jinka kuwoodii lumay ee baadiyoobay ayaa raacaya oo dabagelaya markay beenta ku gabyaan oo nebiga asxaabta soo caayaan oo gabay ku caayaan ayaa waxaa raacaya dadkii qawqaaga ahaa ee dowdarrada ahaa ee kharibnaa ee jiniya insi kuwooda lumay ah wa qaala qataadatu qataado oo taabiciintii ka mid ahaana wuxuu yidhi ashaaciru ayuu ilahay u jeedaa gabyaaga yamdaxu ammaanaya qooman qolo bibaadili baadil ku ammaanaya oo qolo gaala ah ama ahlu fisqiya oon xagga ilaahay ku ficnayn oon ammaanba lahayn ayuu ammaan beena u tirinayaa ammaan aan jirin buu u tirinayaa buu yidhi wayadumu wuxuu caayayaa qooman qolo kalena wuxuu ku caayayaa bibaadilin wax baadila oo aan jirin ayuu ku caayayaa oo qolo ahlu xaqa oo wanaagsan oo asxaabtii nebiga oo kale ah sala allahu calayhi wasalam oo ahlullaahi ah ilaahay ehelkiisii buyuu caayayaa been ku caayayaa qoladaas ayaa aayaddan kusoo degtay bay yidhahdeen ibnu cabbaas iyo qataada wa qaala allahu tacaala ilahay markaa wuxuu ka yidhi fii shucaraa'i alislaam kuwa islaamka ah kuwooda gabyaagaa wuxuu ka yidhi ee wanaagsan ee waxa wanaagsan ku gabeeya ama ammaanta nabiga ku gabeeya sala allahu calayhi wasalam ama ammaanta ilaahay ku gabeeya ama ammaanta awliyada ku gabeeya ama ducada islaamka ay u ducaynayaan ku gabeeya ama heshiisiis ay heshiisinayaan ku gabeeya ama siiradii nebiga iyo dhaqankiisii iyo taariikhdiisii ku gabeeya wax kasta ama cilmi kaloo diiniyaba ku gabeeya ayuu ilaahay wuxuu ka yidhi ila aladiina kuwii mooyaane oo labada aayadood baa isku xiga ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu ilaah iyo nabi rumeeyey kuwaas iyagu kuma jiraan kuwa baadiyoobay kuwa ay raacayaan gabyaaga ay raacayaan kuwa baadiyoobay oo tog walba iska dhumbanaya oo baadiya oo wax aysan ku falaynin oo aysan samaynayn ku qawlayo ma aha iyagu ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu ilaahay iyo nabi rumeeyey وعملوا عمل فلي الصالحات عمل صوبا سميي عمل فلي مويانه او غبياغا كميدا مويه او وذكر الله الهي حصي او غبيغود او يهي دغ الهي او الهي حسكيسي او يهي امانتيسي النبي امانتيسي او حسكيسي او يهي مويانه وذكروا وحي حسين الله الهي كثيرا ان بدن واستوصروا وحي ارصدين من بعد ما ظلموا انت لا ظلميه كدب بي ارصدين او غالدي اسو غبيد النبي يا اصحابته يا غبيغا كو عيدي ayay u jawaabeen oy ka aarsadeen wasayaclamu way ogaan doonaan alladiina kuwiibaa ogaan doona dalamuu dulmiga sameeyey oo nabiga asxaabta soo caayay ayama qalabin meesha loo noqdo meelo noqodka ama meelo gadoomista oo yanqalibuuna ay u gadoomaan oo inay macnaa naarta u gadoomayaan oo ilahay naarta gelin doono bay ogaan doonaan al aayaat aayadahaas oo dhan waxay ka mid yihiin min suurati shucaraa suuradda gabyaaga suuradda ilahay ugu magacdaray aayadda laga bilaabo laba boqol iyo labaatan iyo afar ilaa aayadda laba boqol iyo labaatan iyo toddoba آخر سورة سورة ضعف أي كل ما سورة الشعراء أي آلها كإيسا قال وقل أبو الحسن البراد بن عبد الله مولى تميم الداري رضي الله عنهما isagoo ka warramaya aayadda siday kusoo degtay qaala wuxuu ihi lamaa nazalad markay soo degtay washucaraa'u yatabicuhum alghaawuun aayaddan hore oo labada qolo ee gabyaaga ah tan hore ee ka hadlaysa gabyaaga xun ee gaalada ee caayaysay والشعراء قبياي يتبعهم وحراء يلغاون كوا بعد يومين مركي سو دكتي جاء وحا يمد بن حسان ابن ثابت اصحابي اللي ورن جيرو قبياها او نبيغا قبياغي سيها صلى الله عليه وسلم نبيغا او ترين جيري مانتا قبيغا iyo عبد الله بن رواحة iyo asxaabigii kale loohan jiray cabdullaahi ibnu rawaaxata iyo wa kacb ibnu maalik oo isna ahaa shaacirkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaguna nabiga iyo asxaabta ammaani jiray oo gabayga u tirin jiray oo qasaa'id ku ammaani jiray ayaa isaguna saddexdaas oo wada socdo saddexduba gabyaa ahaa baa nabiga u yimi markii aayaddan gabyaaga caayaysa ay soo degtay marka aayadda dambe ee gabyaaga islaamka ammaanaysa mayna u fiirsan ee waxay wadan gabyaa o dhan in la caayay markaas ayay rasuulka u yimaadeen sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulilaahi bay u yimaadeen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wa hum iyagoo yabkuuna ooyaya qaaluu waxay idhaahdeen qad calima allaahu ilaahay wuu ogaa xiina anzala markuu soo dejiyey haadihi alaayata aayaddan markuu soo dejiyey ilaahay wuu ogaa أنا أنا شعراء وإلى قبيان نحي إلهي ووغا أي نبي كل هذا صلى الله عليه وسلم فتلا النبي نبي هو أخريه صلى الله عليه وسلم هذه الآية آية ضمبئة تاكا ضمبئة سايو النبي كذل أخريه إلا الذين كوي موياني أو قبيان أها موياني آمنوا إلهي نبي رميه مويه كوا كلا أيال لعاي أو قبيان قالنا وعملوا عمل فلي الصالحات عمل مصوبا كوي عمل فلي mooyaane oo iyaga ah qaala wuxuu yidhi nabigu antum idinka weeye qoladaa ilahay saa waa maalay qoladan gabyaaga ah ilaahay yidhi ku ilaahay nabi rumeeyey ee camal suuban sameeyey waa idinka wadakarullaha kuwaas oo ilaahay xusay oo ilaahay digrigiisa badiyey oo katiiran in badan ilaahay xusay oo iskoodaba u xusay ama fii shicrihi markay gabayga akhriyayaan gabaygooda uu yahay gabay digri ilaahaya oo ilaahay baryadiisa ah oo ilaahay ammaantiisa ah oo rasusha ammaantoodiiy nabiyaasha ammaantoodii calayhim asalaatu wasalaam oo awliyada ammaantoodiiya kuwaas qaala wuxuu yidhi antum idinka weeye kuwaasna siyuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam wantasharuu aarsaday min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey kadib oo gaaladii nabiga asxaabta soo cayday ayaa macnaha ayay ka aarsadeen oo gabay iyana ugu jawaabeen weeye qaala wuxuu yidhi antum idinka weeye saasuu nabigu ugu tafsiiray oo labada aayood ugu kala jiheeyey markaas ayay raali noqdeen rawaahu waxaa wariyey ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir xaafidkii ibn abi xaatim iyo ibnu jariir baa wariyey xaafidkii ibnu jariir adubari fii tafsiirayhima way ku wariyeen labadooda kitaabo tafsiirada la yidhaahdo undur waxaad ka eegtaa sidaas inay aayadda kusoo degtay tafsiira ibnu katiir xaafidka ibnu katiir tafsiirkiisa juska saddexaad bogga saddex boqol iyo konton iyo afar waan ibni cabaasin ibni cabbaasna waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi ila aladiina aamanuu ilaahay rasuulkuu rumeeyey mooyaane gabyaaga kale ee xun baa la caayay wacamilu saalaxaati kuwii camal suuban sameeyey mooyaane oo muuminiinta gabyaagoodiia waxaad dakarullaha ilaahay xusay kasiir in badan oo gabaygooda ilaahay ku xusay alaaya aayaddaas qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas nazalad waxay aayaddan dambe kusoo degtay gabyaagan dambe ay sheegayso waxaa weeye fi lkhulafaa'i halaatati saddexdii khulafaa raashidiinta ah bay kusoo degtay abibakar iyo wa cumar iyo cali radiallahu canhuma waayo saddexduba gabyaabay ahaayeen ama afarta khulafaduba gabyaabay ahaayeen markaa qoladan dambe ee ilaahay sheegayo waxay kusoo degteen saddexda khulafaa raashidiinta ah oo gabaygooda u ahaa gabay ay ku ammaanaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo awliyadiisa ay ku ammaanaan oo ay ku ammaanaan mu'miniinta diinta islaamka ay ku ammaanaan cilmiyada diinta islaamka ay kaga sheekeeyaan ayay ahayd gabaygoodu iyagu ay keliyaan marka qolyahaas ayay kusoo degtay buu yidhi ibnu cabbaas waxaynu xadiidkii horena kusoo marnay inay kusoo degtay saddexdii asxaabi ee kale ahaa xasaan ibni saabit iyo cabdul cabdullaahi ibni rawaaxa iyo kacb ibnu maalik saddexdaas oo iyaguna ahaa shucaradii nebiga sala allahu calayhi wasalam marka aayaddan in ay sidaa kusoo degtay waxaad ka fiirisaa undur ka eeg alfayd alqadiir kitaabka la idhaha tafsiirka ah aljaamici bayna fannay diraayati walriwaayati min atafsiir lishawkani juska afraad boga boqol iyo labaatan iyo saddex ayaad ka eegeysaa kitaabkaas oo la yidhaahdo alfayd alqadiir fatahaadii ilaaha qadiira uu soo fatahay oo cilmiga ahaa aljaamici kaasee kulmiyey bayna fanay diraayati wariwaaya labada fanni ee laydhaha fanu diraaya iyo fanu riwaaya oo tafsiirka ah labaduba marka diraaye iyo riwaaya waxay kala yihiin diraaye waa ogaal waa cilmiga tafsiirka oo lagu tafsiro luqat alcarab sida cilmiga naxwada cilmiga sarfaha balaaqada saddexda nooc oo bayaan iyo badiic iyo macaaniya isaga oo cilmiga cilmi carabiya loola tago qur-aankii oo ninka tafsiiraya mufasirka ahi uu cuskado sida ay aayaddu keeni karto carabi ahaan midna waa riwaayo oo waxa wey iyadoo lagu wariyo xadiis nabawi ah iyo aahaar saxaabtii ka sugnaatay iyadoo lagu tafsiiro labadaa nooc uu tafsiirka u kala baxayaa labadiiba wuu kulmiyey kitaabkaasi marka jidkiisa afraad boga boqol labaatan iyo saddex ayuu wuxuu ku sheegay ibnu cabbaas in aayaddani ay kusoo degtay saddexdaa khulafaa raashidiintaas warawaa wuxuu wariyay ibnu casaakir fi taariikh ibnu casaakirna wuxuu ku wariyey kitaabkiisa taariikh la yidhaahdo cani shacbiyi imaamu shacbi wuxuu ka wariyey oo taabiciintii ahaa radia allahu canhu allah ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa abubakrin sayid abubakr sidiiq radia allahu canhu yaquulu kii yidhaahda ashicra shicirka kii tiriya ayuu ahaa oo waxa gabayga la yidhaha wuu tirin jiray laakiin gabay diiniyuu tirin jiray weeye wa kaana cumar usayd cumarna wuxuu ahaa radia allahu canhu yaquulu shicra kii gabayga isna yidhahda ayuu ahaa radia allahu canhu wa kaana cusmaan usayd cusmaanna wuxuu ahaa yaquulu kii yidhahda ashicra gabayga wa kaana cali usayd cali bin abi aalib wuxuu ahaa ashcara kii ka gabay badiya min asalaas saddexda kale ee khulafaa raashidiinta ah isagaa ugu gabay badnaa oo waxa weeye afarta khulafaa raashidiinta isagaa ugu gabay badiyey usayd cali baa ugu gabay badnaa radia allahu canhu dee haddana waxaynu kutubta ku haynaa diwaanu cali oo ka mid a diwaan keliya uu tiriyey qasaa'id sayd cali keliya lagu ururiyey iyo gabayadii uu tiriyey radia allahu canhu runta sidaada waxaad ka egtaa taariikhu lkhulafaa lilxaafid jalaaludiin asuyuudi kitaabka taariikhu lkhulafaa la yidhahdo waa lifka xaafidka jalaaludiin asuyuudi wandur waxaad kaloo ka egtaa xaashiyata alcalaamata asaawi calaa tafsiiri iljalaalayn xaashiyada uu saaray tafsiiru ljalaalayn sheikha la yidhahdo uu saaray tafsiiru ljalaalaynka saawigu uu saaray ayaad iyadana ka eegeysaa aayaddan tafsiirkeeda marka uu tafsiirayo suuratu shucaraa ka mid a waqiila waxaa lagu yidhi abidarda abidarda waxaa lagu yidhi kullul ansaari ansaarta oo dhan asxaabtii nebiga ansaar iyo muhaajiriin u kala baxday intii nebiga u helisay u gargaartay ee madiine kusoo dhaweysay qabiilkaa dhan ee ansaarta ilaahay u bixiyey dhammaantood kayrka adiga mooyaane abidardaa yaquulu shicra gabayga way tiriyaan shicirka wanaagsan way tirinayaane maxaa adinku hela adla tirin weye fa qaala wuxu uhi waana aniguna qad qultu aniga lafteedu waan idhi oo waa tiriyey aniga lafteedu qasiidooyin baan tiriyey waashadda markaas wuxuu ku geeraaray yuriidu lmar'u an yucdaa mulahu wayaba allahu ilaa maa araada yaquulu lmar'u faa'idatii wamaalii wataqwa allahi afdalu ma istafaadaa yuriidu lmar'u qofku wuxuu doonayaa buu yidhi an yucdaa in la siinayo mulaahu yididiilkiisa qof walba wuxuu iska rabaa wax alla wixii uu doono inuu helo wayaaba allahu ilaahayna wuu diidayaa ilaa maa araada wuxuu iraadeeye mooyaane wax kale ilahay ma ogola wixii uu qadaray unbuuna ilaahayna yeelaya yaquulu lmar'u qofku wuxuu ku hadlayaa ku qowlayaa faa'idatii faa'iidadeeda umaali iyo maalkayga buu leeyahay qof walba wa taqwa allahi ilaahay cabsidiisu aqbalu ma istafaada wuxuu faa'iidaysto iyadaa ugu fadli badan wax faa'iidoo rasmiya taama baa jirta maal iyo way iska lumayaan iyagu iyo faa'iido kale falaa taku ya bna aadama fii guruurin faqad qaama almunaadi saaxi naadaa biana almawta daalibukum fahubbuu lihada almawti raaxilatan wazaadaa falaa taku ha ahaana ya bna aadama bini aadanow fii quruurin ha kadsoomin oo yayna ku hodin adduunyada irsirin hoditaan dhexdii ha ku sugnaanin faqad xaqiiqay qaama wuu istaagay almunaadii kii naadinayey saaxib saaxiibkayow naadaa wuu dhawaaqay oo wuxuu sheegayaa malakumowdkii ayaa maa idin naadinaya kii naadinaya ayaa dhawaaqay oo kitaabka ilahay baa naadinaya oo muxuu leeyahay biana almawta daalibukum fahubbuu mawdkii ayaa idin dalbaye u diyaargarooba dadow lihaada almawti u diyaargaraysta fahubbuu diyaargaraysta lihaada almawti dhimashada waxaa u diyaargaraysataan saaxidatan daabad aad fuushaan oo camalkiisuu banaa iyo wasaadan jicsin wanaagsan oo taqwada ilaahay ee jicsin usii qaata buu yidhi marka ibn ibnu cabbaas ibnu abidarda radia allahu tacaala canhu ayaa sidaas isaguna tiriyey wuxuuna sheegay ansaartoo dhani ayay sheegeen ansaartii oo dhan asxaabta nabiga inay wada tiri jireen shicirka akhrajahu alxaafid asuyuuti xaafidka jalaaludiin asuyuuti ayaa xadiidkan soo saaray في كتابه أبدر المنصور في التفسير بالمنصور أي كوري بأسانيد متعددة أو سند أو كرد الدول أي كوري في الجزء الأول مجلد في الكولات أي كوري مركع وحاكا إنه كجرى لما ملحق وهدي شعركم ملح لغو تريو oo malxigii amaantii wanaagsaneed shicir lagu tiriyo ama gabay ha loo tiriyo ama fiiska ha loo tiriye mar walba inay tahay wax sunnaa oo nabigii jiideeyey calayhi salaatu wasalaam in la isugu yimaado oo jamc ahaan loo yimaado markaana laisku wacdiyo isaga laftiisa inay tahay wax sunnaa oo nabigii jideeyey sala allahu calayhi wasalam xadiisyada soo socda ayaynu iyadana keenaynaa wa akhraja وأخرج الرام هرمزي حافظ الرام هرمزي وحو كوري في الأمثال كتاب كلام مثال لدى وحديثنا النبي أن مثال لدى صلى الله عليه وسلم وكوري عن عائشة وحل قوري رضي الله عنها الله كرام النقضاء قال وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسولك إلهي إذي يوم ما نوح كوري لأصحابي أصحاب تيسا أتدرون ما أفتهين ما مثل وحدكم قصد كم إذا مثال في سوره يهي mana waxa uu ka dhigan yahay qof walbi iyo mithlu ahlihi ehelkiisa iyo reerkiisa iyo isagu waxay ka dhigan yihiin wa maalihi isaga iyo maalkiisa iyo naftiisa waxay ka dhigan yihiin wa camalihi isaga iyo naftiisa iyo camalkiisu waxay ka kala dhigan yihiin qofka iyo ehelkiisa iyo maalkiisa iyo camalkiisu waxay ka dhigan yihiin oo ku masalan yihiin ma ogtihiin faqaaluu waxay yidhahdeen asxaabtii allahu warasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmiya oo garanaya waxay ka dhigan yihiin فقال وحد رسولك صلى الله عليه وسلم إنما إن كلمها مثل أحدكم قفل كمد وحو كدغنيه ومثل ماله إيا مال كيس وحي كدغنيه وأهله إيا أهل كيس إيا ولد عرور كيس إيا عمل عمل كيس وحي كدغنيه قفل بإيا مال كيس إيا أهل كيس إيا عرور كيس إيا عمل كيس إيا سوء وحي كم مثلين ما كدغنيه كمثل رجل سيد من وكلا إيا كدغنيه له ثلاثة إخوة وحي ليه نكاس صدح ولا العاب ليه من صدح وراء العلم وكدق يحي فلما حضرته الوفاة نكي صدح وراءها لها مركي كسو حاضرتي جيردي أتمي دعا وحو يالي بعض إخوته وراليه قار كم دعا يالي فقال وحو إنه أمر يشعن يا أما إسكيضبا إنه إسكيضبا قد نزل وحا يقود دقي بي عنيقا من الأمر عرنسا وحا يقود دقي ما ترى وحا لكيسي من أمر الكموت كما يهيستو نفسي بقى يهيستبه كيدي وراليه سمسك من الصدح لي وراليه سها ee lagu kala matalay naftiisa maalkiisa iyo ehelkiisa iyo camalkiisa ayuu midu yeedhay marka waxaad aragtaba igu degaya famaa lii cindaka maxaad ii haysaa wamaa lii ladayka maxaase agtaada ii yaalan wamaa lii ladayka maxaa agtaada ii hay- ii haysaa buu yidhi markii wadkii kusoo xaadirayba wuxuu ku yidhi walaalihii saddexdii ahaa mid ka mid a maxaad ii haysaa ila waad aragtaa waxay hayeen saddexda walaalihiisa oo lagu kala matalay camalkiisii iyo ehelkiisii iyo iyo maalkiisii faqaala wuxuu yidhi laka adiga waxaa kuu sugnaaday cindii agtayda waxaan ku hayaa anuma ridbaka inaan ku baxnaaniyo intaad xanuunsanayso inaan xanuun baxnaaniyo oo intaad xanuunsanayso aan kuu shaqshaqeeyo walaa an amallaka inaana kaa noomin oo kaa daalin ayaan ku hayaa umidiisa waana quuma inaan u quumo bishaanka arrintaada isu taago xanuunka ku hayo iyo arrintaada isu taago faidaa mutta haddaad dhimato faidaa mitta markaa dhimatid faidaa mutta markaad dhimatadna qasaltuka inaan ku maydho wa kafartuka inaan ku xukumo waxmadtuka inaan ku qaado macaal xaandilin dadku ku qaadaya macooda inaan kula sii qaado أحملك وانقعاد دورا سبع مرة وانقعاد واميط عنك دورا مرة وانسكا وعينه النبر ونبقى يقوى انت مقصير وضع فإذا رجعت مرة صون نقضنا أثنيت وحن فقوع ماني عليك بخير خير بان فقوع ماني عندما يسألني عنك عندي كاوي دي سوى حنا نفي عن بوها ولا الكي أي أرمية هذا كاسب رسولك إلى قوة ولا الكسي الذي كو أهل غير كساها أهل كسي ويكاس عدو كسي أهل كسي way kii lagu matalay saddexda walaala kii lagu matalay fama taroon maxaad aragtaa asxaabtii maxay la tahay inuu qasir faqaal waxa la asmaa maqli bayna baayna wax manfaca wax wax tarab meesha ma qabano bayna wax ma tarin ya rasuul allah rasuul ilaahi thumma qaal yaqulu dalatana wuxuu ku oran doonaa bil akhihi ala akhir walaalkiisa kale oo lagu matalay walaalkiisa kale maalkiisa lagu matalay wuxuu oran doonaa ataraa buu ku yidhi ataraa wax ma aragtaa maa qad nasala bi waxa igu degay famaa li ladayka maxaa agtaada ii ahaaday maxaad ii haysaa wamaa li cindaka maxaase ii haysaayo adiq rakasa fayaqulu wuxuu odhanaya laysa laka cindii qanaaw anugu waxba kuuma qaban karo waxba kaama deeqi karo ilaa mooye anta filaxyaay dadka nool intaad saddex jirta mooye waxba kuuma qaban karo maanaa intaad nooshahay umaad maalka cunaysaa mar haddaad dhimato waxba maal kuu tari maayo fa idaa mutta haddaad dhimato hiyo bika waxaa lagu tagsiinayaa adiga fi madhabin meel baa lagu tagsiin gaara مظهر أنه على تكسين دي أنا في مذهب أما قال كلا على تكسين مكان تكسين بأنا لا تكسين ولا أنا ولا بكر حنيف من ماذا لكن هذا كان أخوه ولا كسي الذي هو ماله مال كسيها لو مثلا كيف ترون رسول الله أكتم برسول فيه محيط الله إنه ترى قالوا إحنا لا نسمع مغلى ما ماشي كمان مغلى ما له وحدة إله وحمن صعاه وترك عنه ما عرفنا يا رسول الله رسول الله ثم إذا بعد يقول وحكور ما يا لأخيه ولا تشترى آخر كلا أتراه ما أركيسا ما قد نزل به وحي يقول دقي وما رد علي أهلي يوحي أهلكي يقول شوابه يومالي مالكي فما اللي عندك محار أكثر إيه حساب وما اللي لديك محاس أكثر إيه له كافنا هو عمل سيوي مكان ولكن عمل تلقوا مثلي فيقول وحرم يا أنا أنا صاحبك أنا صاحبك أقدامه في لحدك لحدك لحدك تعرف ولا صاحبي خلاص marka laxadka loo geliyo oo iilka lagu dhigo macnaha ayaan kula saaxiibaya waa aan iisu kabaan ahay kan kuu weheliyanaya fi waxshatika cidlanimadaada marka cidlo lagaaga tago waa cuddu waxaan fadhiisanayaa yoomal wasni maalinta miisaanka camalkaaga la miisaamayo fi miisaanika miisaankaaga ayaan fadhiisanayaayo miisaankan kuu buuxinaya ku ku cuslanaya miisaanka khayrka fa usaqiru markaasaan cuslanayaa miisaanaka miisaankaaga haadaa kaasi akuuhu walaalkii weeye buu nabigu sala allahu alay wasalam alladii kii huwa isagu camal camalkiisa ahaa kayfa tarawna sideed u arkan asxaabtii قال واحد خير أخي ما نارنا ولا في أخر دماء وخير صاحبي واحد ولا صاحبي ولا في أخر دماء لا نعرفنا يا رسول الله رسول الله قال ابن فإن الله عرفت هكذا في العسل كان خير أهلك يا مالك يا عمل صاحبك ليش قال عشت عايش واحد سنة وحديث تمر كان يجري سيدنا مساجد النبي عليه الصلاة والسلام بقى آخر يوم جديد كل هذا المساجد كل حياله مركا والباب كان صوف رهان كده جيسان واحد لو واحد يا ركع الله فقام إليه واحد جت رسولك عبد الله بن كرزين كان يجابه فقال وقال يا رسول الله رسولك أتأذن ميز ميسان لي أنا أنا أقول إن كإلهه على هذا حديث كان نمر التعبيات إن بين كذبوا أو قصيدة كذبوا يبقى قال أنا قبل بدلوا قصيدة كذبوا ضبط هذا كون فاعل ولا ذكر وريو ولا ذاك فقالوا إحنا نعمها النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجع واحد لما يفهم دين يا قصائد كان دين جاهي إن دين تي كم دين قبل لا قبل دين تي لو شعنا ما لو قرارك لكن كذي دين تي معناها دي حديث كنا بقول عليه وعاد قرأت أقول عليه أي معناها ده قصار رسول كما نسأله ويد صلى الله عليه وسلم فذهب هو تجاه أصحاب قاسي ثم بات ما وابريسن إلا ليلة هذا هذا المويان وحنا ما بريد هذا أم مقران حتى عاد إلا وصل النقضي إلى رسول الله رسول كلا حق سكسوا النقضي صلى الله عليه وسلم فوقف وهو يستاقي بين يديه رسول كنت سوى تاقي واجتمع وها صور لأن أصدت وصور لي وأصحابك جمع سويت في البركة جمع مقصيدة كل أحمر لي ويضرب واحد دليل صحيح إن جمع لسوي ما دقتها جمع له آخر يوم ديني قال وأشاء مكاسوها الأمور يتبعوا قصيدته يقولوا يتبعوا له فإني وأهلي والذي قدم بيدي كداعين إليه صاحبه ثم قائل فإن عليك يا وأهلي يا ريالكي يا والذي كي قدم أي هرمر فصي يديك عن سيد وعمل فيها كداعي وحنا كدك أنا سيدي مدعو يا ري وكلا إليه حقي سوي يا ري صحبه وأصحابتي ضدي في النو يا ري ثم إنت بعد قائل كويس لإخوته إذ هم ثلاثات إخوة أعينوا على أمرهم بي اليوم نازل لإخوتي ولعليه وهو كويس إذ وقت هم يوم ثلاث إخوة لا يصدح ولا العيين أعينوا إيه كالمية عامل أهلي كالمية ذي أنا اليوم مات نازل الوسو دكتي فراق طويل غير متفق به فماذا لديكم في الذي هو غائل فراق طويل وكالتك ده وإنه كان سؤال إنه غير متفق به كاسوء الله كالتوانا نسلا نقول دون الله قول فماذا لديكم محاض هاي سالكتي لمحاء في الذي هو غائل أرنتاف وحلاكين كالهاك سمي أو إساء الشيرية محاض هاي سالكتي فقال امرؤ منهم أنا الصاحب الذي أطيعك فيما شئت قبل تزايلي فقال امرؤ روحوه يلمن صدح لكمله أنا أنا وأصاحب صاحب كباره الذي صاحب كباره أطيعك قادعا يباره يا رب أو كمغلي فيما شئت ويها عبدان تبكاي يلي قبل تزايلي انت إنها كلا زولد انت إنها كلا تقن معناها واكي مالك أهبا سيي انت إنها كلا تقن بأن روحو البكاي يلي واحد مقبصة ليس مقبصة فأما إذا جدت فراغ أمرها دي فراغسته فارقبد أي دموده وسيدا ما يلوك الفارقنا فإنني أنه لما بيننا وحي إنك دحيا من كل تبع رفيقنا معها غير واسل من الحجرين ميهان من الحجرين ما رحمة بينك الله فخذ قاضى فخذ ما أردت الآن مني فإنني سيسلك بي في مهيل من مهايل فخذ قاضى ما أردت وحي أدونس ألا أنا حتى إيقا قاضى مني حقيقة فإنني أنه سيسلك والله يقاسيني يبيعني في مهيل عيد أما بعاد بالأقول رجيا من مهايل بعاد لكن منها بال بالأقول رجيا بال بالأقول رجيا فأنت بني هذا اللي رجبته هذا هذا اللي رجبته ما كبير لا تبقي أبي عم بتشوقي هذا اللي جيش تعالى بتشوقي أنا لوديني فاستمتدن لني هذا اللي ضم يسوق أنت ما شاهد وعجل في الآخر وحصل برا تيزة دكسو دكسو عمل صوب الله إله في هرم الصوب قبل حتى هلاك وتي أو معاجل soo kugu soo degdega kaa sidaas ku yidhi وقال امرؤ روحنا وحكيري وقال امرؤ منهم قد كنت وقال امرؤ قد كنت جدا أحبه وأوثره من بينهم في التفاضل وقال وحيدبوا لي امرؤ روح بايري قد حقيا كنت أنا جدا آبي آب أحبه كيان وشعلا كيان صدح لو شعلا وأوثره أنا كدورك من بينهم لهم في التفاضل ما كان كافضل أيوه وكافضل أيوه كلاوين يسير أيوه صدح لو راح لهم مثلي ومالكي أهلكي عملكي كيان وشعلا يعني يجب أسد برنش ليسك فأوثر يجي غنائي waxaan ku qaban karaa ama ka deeqi karaa anna mujaahidu waan ku dadaalaya la kaaliga naasixu waan ku nasaxinaya idaa jadda markuu dhaboobo jadulka jadul karbi kurbada dhabnimadeeda markay dhabowdo qayr maqaasil kuusa dagaalami maayo macnaha dadkaa macni kan weeye waa ehelkii baa sidaa yidhi markii ay dhibaatada ama kurbada kurbada markay kurbada markay ay dhabowdo oo ay dhab noqoto waxba kuu qaban maayo kuu dagaalami maayo ولكنني باك عليك ومعول ومثن بخير عند من هو سائلي ولكنني لكن سأنه باك وأويا عليك ككاغا أويا ومعول وكوب رورانيا بوي ومثن هدورة وحاكوب أمانيا عند من هو سائلي قفك إشاوي دي أكتي سأيان كأمانيا أولنا يساسوها وكين في عمبوها برورانيا وانكو أويا لكن هذا يتب سماضة الكربضة أي تب سيادة سماضة الكودة قال المايو ayuu yidhi kii ehelka ahaa oo maanaa malakuma kaan cilmi karo kaala dagaalan maayo wamutabici maashiina dadka sii soconaya ku qaadayana waan sii raacaya amshii waan soconaya mushayican anigoo janaasadaada raacaya uciinu waxaan kugu kalmay birifqin si tartiiba cuqbatan kulla xaamilin isla cidhbinta mid walbi uu ma kusido marna anigaa macnaa waa isla cidhbinaynaayo waa isaga nasnasanaynaa weye oo marna qof baa kusidaya marna anaa kusidaya ilaa bayti maswaaka ilaa aan kaa geeyo ilaa bayti maswaaka aladii anta mudkhalun ilaa aan kaa geeyo gurigaaga aad ku nagaanaysid ee lagu gelinayo oo qabrigiah warajicu waan soo noqonaya ma qaruuran anigoo la xidhiidha bimaa huwa shaaqili wixii aniga mashquulinaya danahaygaan ka raacanaya markaan kasoo aaso ayuu kaan lam yakun baynii wa baynaka khulatu waxaabaad moodaa aniga iyo adiga inaan wax rafiiqnima inaga dhexayn baad moodaa marabaan kusoo aaso walaa xusna wudin kalgacayl wanaagiina inuusan inaga dhexayn baad moodaa maratan mar laba fi tabaaduli markaynu xisweedaarsanaynay eeanu adduunka joognay fadalika kaasina buu ahlulmari waa qofka ehelkiisii daaka kaasina qanaahu waxtarkooda intaasu noqdo inay intaad nooshahayna intaad xanuunsanaysana ay ku maradhaamiyaan oo ay maxaa rogaan markaad dhimatana ay kusoo aasaan hadhowna kuu baroortaan kuna ammaanaan intaas waxtarkooda noqdo wax kale kuma qaban karaan walaysa maaha way kaanuu inkasta inxiraasa kuwa dadaalay bidaalin iyaguna faa'ido maaha inkastoo dadaalin iyaguna waxba ma qaban karaan faa'ido iyo waxtar midna maaha waqaala mruun oo qasiidadan wuxuu la raacaya asxaabigu xadiidkii nabiga sala allahu alay wasalam ee nabigu u macneeyey buu qasiidadii kasoo dhigay waqaala mruun ruuxna wuxuu yidhi minhum iyaa ka mid ihi ana al akhu anugu walaalkii baan ahay laa taraa aanan arkaynin akhan walaal oo laka adig kuu sugnaaday midli aniga ila mid aan arkayn cinda karbi zalaazili gilgilashooyinka iyo dhulgarirku markuu dhaco kurbadiisa agteeda wax ila mid heli maysa markii dhulgarir dhaco adduunka la gilgilo gilgilida dhacdo oo macnaha dhibaata timaadobu ka wadaa walaal kuula mida walaalka aadan helayn baan anugu waxsugiisa waa camalkiisuu banaa ladan qabri qabriga agtiisa ayaa tan qaari igu imanaysaa ama igula kulmaysaa buyi kunaalika halkaa qaacida cunoo kuusii fadhiya ayaa qabriga igu imanaysaa buyi camalkii wanaagsanaabaa yimi ujaadilu waxaan kaa doodayaa canka xaggaaga alqawla hadalka ayaan kaa doodaya tajcar tajaadilu dooda laisku celcelinaya malaa'igta anaa kaaga doodaya odhanaya ka taga nin wanaagsan baa qof wanaagsan buu ahaa camal suuban sameeyo ilaahay adeexa buu ahaa anaa kuu doodaya waaqcudu waxaan fadhiisanayaa yoomal wasni maalinta miisaanka ee lagu miisaamayo camalkaaga fil kafati kafadda dhexdeeda ayaan fadhiisanayaa fil kifati lati kafadda dhexdeeda ayaan fadhiisanayaa takuunu aad ahaanaysid adigu calayha korkeeda jihaadin mid ku dadaalaya fi tafaaquli inay cuslaato dhexdeeda aad ku dadaalaysid كفدا أتحشى إن عطلاته عملك خير لهم يساميه أي أن أفل يسامي عملك وكوع سمانية فلا تنسني وعلم مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خادم فلا تنسني هيلوري قف يومك عملك يسمى نعضانا هيلوري وعلم أقول مكاني بوس كي يقولوا أنكوشو إنا كعقف عنها إهل يقرابه يمال إنت إنا كولا معروف فإنني أروه عليك قفا شفيق بارمد قلنا حريص بضن ناصح قلنا ساحين أيه غير قابلة أمرنا كهلين ما كان بحين فذلك ما قدمت من كل صالح كاس وها وي وحي أظهر من ستيو عمل صوبان قمانتي أها وي عمل ونحسن تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل تلاقيه وذهلتا والله كل ما يسا إن أحسنت هذا عمل كاقا ونعكسي يوم التواصل ما لك تحيلين انت إذا لا إلا حيلين سو أي الله كل ما يدونتا مركو سيدا أتريي وقصيدنا لو ما أنت لبعض نبقى أتريي صلى الله عليه وسلم fabakaa waxaa ooyey rasuulullahi rasuulka ilahi baa ooyey sala allahu alay wasalam wacdigii isagu xadiiskii uu jeediyey oo qasida laga soo dhigay baa loo ooyey nabigu sala allahu alay wasalam markuu asxaabigii ku geliyey buu nabigii la ooyey calayhi salaatu wasalaam wabaka almuslimuuna muslimiintana waa ooyeen biqowlihi asxaabiga hadalkiisii uu ku qowlay ayay la ooyeen oo gabaygaa uu tiriyey wanaagsan wa kaana wuxuu ahaa markaabay tidha caaisha cabdullaahi binu kursi asxaabigan soo tiriyey cabdullahi binu kursi la yidhaahdo laa yamuru kii aan soo marayn bidaa'ifatin koox min almuslimiina muslimiinta ka mida ma soo marayn ilaa hadduuba soo maro dacahu way u yeedhayeen wastashhaduuhu way ka geeraaris dalbayeen noogu geeraar bay odhanayeen qasiidadii aad tirisay fa idaa anshadahu markuu u geeraaro bakow markaasay wada ooyi jireen haddana xarkii markuu asxaabta sidaa u wacdiyo ayay ooyi jireen akhrajahu waxaa wariyey jacfaru tiryaabi ayaa wariyey sheikha la yidhaahdo fi kitaabi lkura lahu kitaabka kunyada ayuu ku wariyey oo isagu uu leeyahay wabn abi caasimi ibn abi caasim baa isla wariyey fi lwuxdaan kitaabka la yidhaha xadiisyada keliyoobay uu ku wariyey wabnu shaahiina xaafid ibnu shaahiin baa isla wariyey wabnu manda iyo ibnu manda fi saxaaba mid walba kitaabka asxaabta taarikhdeedu ku wariyey wabnu abidiya xaafidka ibnu abidiya isla wariyey filkafaara kitaabka kafaaraqaadka ayuu ku wariyey kulluhum dhammaantood waxay ka wariyeen min dariiqi maxamed bin cabdilcaziiz asuuriy can ibni shahaab can urwata can aisha radiallahu canhuma kadaa fi lisaaba sidaa waxaad sheegaysaa kitaabka la yidhaha alisaaba fi tamyiizi saxaaba kitaabka kala barashada asxaabta judka labaad boga saddex boqol iyo lixdan iyo labo oo waa dhifay xaafidkii ibni xajar